qofka saddex baa laga dhaafay buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilowga wixii ku dhaca ee aanu qofku is-ilowsiin iyo gefka wixii uga dhaca qofka leanna waxa wey qofku hadduu isaga oo sakaaro tooganaya ama dee ugaadhsanaya si yacni ma garatay sudfo ah yacni qof bini aadmiya meesha uga soo baxo meelkeen oo rasaastii ay ugu dhacdo dee waa khata weeye qofkaasi qofka muslimkii walaalkii muu dilin markaa khata-ii baa ka mid a ilaa xad dil haba gaadha ee qofkii markaa yacni gef wixii uga dhaco wamastukriha iyo wixii qofka lagu qasbay awooddiisa ka baxsan intaba looma qabanayo walidaalika aayad qur'aana ayaa ku timid camar binu yaasir waxaabuu ka mid ahaa dadkii sugnaa ee xataa muslimiintii markii ay isqabteen taqtuluhu alfi'atu albaagiya dadka oo dhan koox waliba waxay eegaysay saxaabadu markii ay isqabteen camar binu yaasir baa qiyaasta ahaa kolba kooxda uu la jiro ayaa kooxda toosan ay u arkayeen laanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa sii sheegay waxaa xusid mudan gabadha loo yaqaano zaniira iyo annahdiya iyo inanteedii ummu cubays intaba waxay ahaayeen dadkii la cadibi jiray ee jiljilicsanaa ee fuqaradii muslimiintana ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa runtii khabaab ibnulart gabadha loo yaqaano jaariyatan libani mu'mal ayaa ka mid ahayd oo iyada cumar binu khadaab oo dee awood sheeganaya markaa jidheed reer bani cadi binu nawfal reerkooday ahayd marka cumar binu khadaabo bal quwo bini aadam waxaa lahaa quraysh marka ay noqoto dadkii ugu xooga badnaa aha ayaa isagu khaas u laha oo marka uu daalo ayaa waxa uu ku idhaahda waan kugu soo noqonayaa ee hamoodin inaan joojiyey ee daal dartii baan kaaga tegay ohan jiray sida uu garaacayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam si muslimiinta uu uga yareeyo dhibaatada haysata waa kii u sameeyey guriga loo yaqaano daarularqam ibnu abilarqam oo ficlan gurigaasi saxaabigaasi alarqam bin abilarqam almakhsuumi ayaa lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi si gaara ayuu madiinana markii uu tegey gurigii ugu horreeyey muslimiintu ay yeesheen waa saxaabiguu siiyey waa ninkaasi waa ninkii inala soo tabcay islaamka usoo dagaalamay waayo intaasoo goor buu abuljahal shiriyey quraysh war gurigaasi hala dumiyo gurigaa maxamed dadka ku shirinayo ee uu diinta ugu yeedhayo cusub hala dumiyo intaasoo go-aan bay quraysh soo saartay inkastoo runtii dee waa isku qabiilay ahaayeen oo haddana dee sii kala jiri bay ahaayeen oo aanu awoodaan lahayn oo dee lagu dagaalamayey laakiin waxa weye intaasoo go-aan baa laga soo saaray in gurigaasi la dumiyo walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaasi oo koono yaro ahayd ayuu muslimiinta ku ururin jiray markay ku dhowdahay sanadkii afraad oo runtii dhammaadkiisii ay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam go-aan ayaa uu soo saaray waxaanuu yidhi markaa dee ilaahayna waa la shaqaynaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam macluumaadka yani technologyga waayo qudus dee insha allah waxaynu tegi doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaaluhu ka warrami jiray runtii dee haybiyaadka ah isagoo weligii safrin insha allah waxaynu ugu tegi doonaa marka israha iyo micraajka rasuulku calayhi salaatu wasalaam qorayshi ay wax badan weydiinaysa rasuulku najaashi iyo safaradaa muu gelin laakiin waa loo warrami jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogolaaday saxaabadu inay baxaan sanadkii shanaad waxaanu yihi waxaa u hijrootaan ardulxabash boqor najaashi la yidhaa ayaa jooga oo muslimiintu ay ku nabadgelayaan halkaa u baxa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka runtii waxaa baxay labiyo toban raga iyo allahuma salli calaa muxamedin afar dumara oo runtii hogaaminaya cusmaan bin cafaan iyo ruqiya bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo runtii markaasi uu qabay ayaa baxay sababtana runtii culimmadu waxay leeyihiin aayad badan baa soo degay oo saxaabada u warramaya oo ka warramaya qofka muslimkii inuu bixi karo haddii masalan meel lagu dhibo oo uu awoodi kari waayo inuu diintiisa ku guto inuu dhulka kale u kala bedelan karo liladiina axsanuu fii hadihi اdunyaa xasana wa ardullaahi waasica inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab aayadahaasoo kale ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kusoo degay oo tilmaamaya in dhulka ilaahay ballaadhan yahay oo ay bixi karaan almuhim runtii saxaabadii way baxeen labiyo toban saxaabi iyo afar dumara ayaa baxay oo uu tiimkaasi hogaaminayo cismaan binu cafaan radia allahu canhu waxaa runtii xusid mudan muddadii ay maqnaayeen oo sanadkii shanaad ee islaamnimada ku beegnayd ayaa maalin maalmaha ka mida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu istaagay kacbada qurayshi waxay odhan jirtay laa tasmacuu lihaada alqur'aani walgow fiih qur-aanka aha dhegaysanina yacni ku foodhiya oo ku qayliya marka uu qur-aanka ay akhriyayaan si aan dadka kale waayo luqada carabiga ah aada bay u yaqaaneen qurayshi oo runtii waynagii ka warranay ilmo walba inta uu yar yahay ayaa loo diri jiray miyiga si uu luqada fasiixa ee carbeed u soo barto walidaalika qur-aanka way dhadhansanayeen waana wixii sababtii ilaahay ugu soo dejiyey si ay qur-aanka u aqbalaan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay ku qayliyeen ku qayliyeen ayaa maalintii markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam suurad uu akhriyey suuratu najm markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam marayo wannajmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wamaa qawa wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiidu lquwa duu miratin fastawa wahuwa bilufuqi alacla markuu marayo fasjuduu lilaahi wacbuduu halkaa markuu maraya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu sujuuday nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeete qurayshoo dhani qur-aankii unbaa soo jiito iyagoon is ogeyn bay wada sujuudeen waxalaaliya wixii kacbada joogay oo dhan dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska tegey muslimiintii ardulxabash joogtay baa warbaa gaadhay ilan dad isu safray ahaayeen waxaa la yidhi dadkii maka joogay oo dhani way islaameen wa ficlan may ahayn waa halka runtii riwaayaat israa'iiliya ama daciifa ama mawduuca runtii ay yidhaahdaan qurayshtaa samaysay tilka alkharaaniiqu alculaa wa ina shafaacatahunna la turja markii quraysh la weydiiyey la yidhi maxaa magaratay u wada sujuudeen ayaa waxay yidhaahdeen aalidahay yani nebi maxamed ilaahyadayadii buu ammaanay oo magaratay uu wax ka sheegay wuxuu yidhi magaratay kuwaasi waa kuwii loo dhowaanayey ee shafaacada laga rajaynayey ayay yidhaahdeen sidaasay magaratay waa israailiyaadkii ka mid tahay almuhim markii dambey sidaa ku sifeeyeen laakiin waxa weeye si dadban bay dhammaantood oo yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur'aana waa in min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tasbiqahuuna tasbiixahu sida yani aimada mufasiriinta qaarkood ay yidhahdaan imanka qalbigiiya joojin kara yani socodkiisa yani waxa wadnuhu sida uu shaqaynayay intuu garaacayay xubnahaasoo dhan imise xubnood baa shaqaynaya oo qofka bini aadamka awooddiisa ka baxsan markii ilaahay joojiyo ayuunbay joogsanayeen walidaalika waxaa la leeyahy ma garatay wax uu qofka bini aadamkii ku qasban yahay ayaa jira almuhim waxaynu uga jeednaa muslimiintii ardulxabash tagtay oo dhan ayaa dib u soo noqotay ile mako oo dhan baa islaamtay bay leeyihi mar allaalihi markii ay maka soo gaadheen ayuunbay arkeen makoo sideedii markaa nin walba qofbuu qofkii ehelkiisa ahaa ama ay isku wanaagsanaayeen ayuu u tegey isagoo la wardhibtii waa taagan tahay bal intaan haddana ama dib u baxaya ama qiil kale aan helayo adiga aan agtaada waana runtii dadkii laga awooda badnaa dadkii baxay walidaalika waxa weeye muddadii ka dambeysay waxaa ku adkaatay dadkii inay sii joogaan walidaalika waxaa la idhaha sanadkii shanaad aakhirkiisa ilaa sanadkii lixaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu haddana u ogolaaday inay dib u baxaan markaa saddex iyo siddeetan saxaabi iyo siddeed iyo toban dumara ama sagaal iyo toban dumara ayaa dib u baxay oo runtii dib ugu baxay ardulxabash qurayshi arrintii dhib bay ku noqotay waayo waxay ogaadeen muslimiintii inay leeyihiin meel ay tagaan oo beysa oo ay ku soo nastaan oo hadhowna iyaga oo awoodla ay ka soo noqonayaan dabeete quraysh baa runtii ka shirtay waxay idhaahdeen arrintaasi waa inaynu go-aan ka gaadhnaa yaa inoogu xagga ma garatay wufuudda iyo hadal helista iyo safaaradaha aynula leenahay qabaa'ilka iyo waddamada inagu jaarka ah yaa loo diri jiray marka laba nin baa la soo xusay camar binu caas iyo cabdilaahi bin abi rabiica camar binu caas oo duhaat lcarab runtii muslimiinta dadka tricska ma garatay marka wada hadlayo hadalka ka faa'iidayskiisa dadka runtii lagu tuhmi jiray buu kamid ahaa Umar ibn Aas oo ficlan de saxaabadii waaweyneed buu markii dambe noqday isagii Abdullah ibn Abi Rabi'a ba way islaameen markii dambe labadoodaas la tiray meeshii bay tageen kooxda dambe ee ardul xabash tagtay tii hore Uthman ibn Affan baa hogaaminayay tan dambe Jaafar ibn Abi Talib ayaa ayaa hogaaminayay halkii bay ugu tageen waliba waxa laga sii ururiyay Quraysh wax ma garatay dadka ku xeeran najaashi oo dhan baa leeyahay qof walba waa in hadiyad ka yaabisa la siiya mid walba wax way siiyeen mid walba wax way siiyay ugu tala galeen ficla waqtiga dadkaasi wixii ay qiimeeyeen ah ayuha almalik bay yidhaahdeen waxaanu nahay quraysh ayaana soo dirtay runtii dee quraysh kacbada macruuf aada baa loo yaqaanay dowlad bay ka ahayd yani wadamada carabeed qurayshi maadaama ay xaramkii deganaayeen waxaanu kuugu nimid waxaa naga soo fallaagoobay koox yar oo halkan idinla joogta oo diinteedii ka baxday oo idinkana weli maydin fahmine dhibaato idinku abuuri doonta waxaa go-aan laygu soo siiyey inaad noo soo celiso muslimiintii runtii way shireen go-aan bay qaateen waxay idhaahdeen yaa inoo hadlaya jacfar bin abi aalib adaa afhayeen inoo ah adaanu ku siinay awooddii la hadal marka najaashi runtii oo markaasi ahaa nin sida aynu taariikhda ku hayno rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa qofkii ugu horreeyey ee uu ku tukaday qiyaabiye nebigu calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye waxay tilmaamayaan in uu soo galay xaqbadii ma garatay dariiqa wanaagsan ayaa ay taasi tilmaamaysa najaashi ayaa u yeedhay wuxuu yidhi nimankaasaa ii yimid waa kuwan labadii nin waxay idhaahdeen nimankan waa niman diinteedii ka leexday arrinkiinu muxuu yihi jacfar bin abi aalib baa hadlay wuxuu yidhi carab baa nala odhan jiray quraysh baanu ka sii nahay waxaanu nahay dad meydka iyo shayga aan meydka ahayn uu u siman yahay neefku hadduu meyd yahay haddii kale cunaan u ahay waxaanu ahayn dad hablahayaga kuwaanu ugu jecelnahay in xabaal nololya ayaanu ahay waxaanu ahayn dad midbaka iyaga uu ka awood badan yahay uu xoolihiisa xoog ku haysto xoogna ku qaato ayaanu ahayn waxaanu ahayn dad kaayaga yar iyo kaayaga weyn qof walo u qaangaadhay khamrigu uu xalaal u yahay ayaanu ahayn waxaanu ahayn dad aanay waxba ka xaaraan ahayn yani noloshii quraysheed oo dhanbu ka waran dabeetee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa noo yimid oo ka mid ahaa quraysh reerkii noogu wanaagsanaa buu ka soo baxay isla markaasi gurigii ugu wanaagsanaa buu ka soo baxay wuxuu ahaa mid aan sifooyinkaasoo dhan lahayn ka hor intii aanu diinta la iman oo isagoo aan khamriga caabin oo isagoo aan sinaysan oo isagoo aan yacni cid dulmiyin sifooyinkii oo dhan buu ka warramay dabeetee wuxuu noogu baaqay in ilaahay keligii la caabudo isaguna uu yahay rasuulkii ilaahay waxaasoo dhanina ay xaaraan yihiin dabeete waanu raacnay waxaa la idhaahdaa kelmad walba marka uu yidhaahdo najaashi asfaxi annajaashi waxaa la yidhaahdaa yacni wuxuu madaxa ayuu luxaa isagoo la dhacsan ereyada uu ma garatay jacfar bin abi aalib uu ku baaqay dabeete runtii waxaa la yidhaahdaa ushiisii buu garaacay isagoo la kaasi waa dariiqii yacni ciisa uu ma garatay ina soo gaadhsiiyey isagoo leh halkii baa lagu kala hagaago dee camar binu caas iyo cabdilaahi binu rabiica waxay arkeen meesha in lagaga guulaysto lagu kala tegay mar allaaliye markii ay gurigii isla tegeen ayaa camar binu caas ayaa yidhi arrinkii ugu cuslaa ee markii hore aan islahayaan lagu kala guurin ayaan soo saari doonaa bu cabdillahi bni rabiica yidhi maxaad odhan doonta waxaan odhan doonaa buu yidhi nebiyullaahi ciisa calayhi salaam waxay leeyihin waa adoon addoommada ilaahay ka mida ay leeyihin wa ficlan cabdullaahi wa rasuuluh ayaa dee qur-aanku inuu addoon yahay nebiyullaahi ciisa calayhi salaam yahay rasuul ilaahay soo diray yacni aan ku dhalan dariiqii bani aadamka caadigii uu ku dhalanayay laakiin kelimatuhu alqaha ilaa maryam ku dhashay ruux ilaahay ku afuufay maryam caloosheeda oo dabeete sidaa ay ku caloolgasho uu ku caloolgalay nebiyullaahi ciise sida fii suurati yar maryam ku sugan cabdillaahi binu abi rabiica oo dadkuwa kala dareen bani aadamku inkastoo ay isqabtaan laakiin cabdillaahi binu abi rabiica wuxuu hi war sidaa hayeeli colaaddeennu may gaadhin in la tirtiro nimanka aynu ehelkanna ee aynu tolka nahay warkadaa taa ha yeelin nacam inaanan meeshaa kaga noqonayn iyadoo layga guulaystay buu yihi camar bin caas wa ficlan maalintii dambaa laysu soo noqday ayuhalmelik waxaanu kuu sheegaynaa boqor yahow nimankan waxaad wax ka weydiisaa ciise waad og tahay waxaa ka aaminsan tihiin ile nasaarada qaar inuu inay ilaahay yahay mid inuu ilaahay yahay mid in saddexda ilaah mid ka mida uu yahay allahu haalita halaaa intaasay aaminsanayn walidaalik inkastoo najaashi aanu isagu aaminsanayn oo sidan muslimiintu ay aaminsan yihiin aaminsana laakiin dee dadka uu u talinayo ee nasaarada ah ee meesha degan iyo inta ku xeeran baa aaminsan qaarkood inuu ina ilaahay yahay walidaalika waxa weye dareenkaasi inuu isbedelo ayay doonayeen meesha baa laiskugu yimid dabeeto najaashi baa yidhi maxaa ka odhanaysaan ciisa calayhi assalaam dabeeto jaafer bin abi aalib baa kacay suuratu maryam buu akhri dabeeto wuxuu yidhi ayuha almelik ciisa waa cabdullaahi warasuuluh wa kalimatuhu alqaha ilaa maryam albatuula alcadraa waxaanu ku leenahay waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii sifaduu ku dhashayna sifo hooye iyo aabbo aan ahayn bay ahayd laakiin ruux ilaahay ku afuufay ma garatay riximka maryam maryam calayhi assalaam oo uu sidaa ku dhashay ayaanu aaminsanyay waxaa dhaha fabaka annajaashi yani najaashi baa ooyey yani isagoo le yani erey dareen ah hiih oo kale waa sidii xaqa ahayd uu leeyahay badaariqadiisii meesha joogtay oo dhanina markaasay runtii oo hintii ku dareen halkii baa lagu kala tegey go-aankaasi runtii waxa uu ku dhammaaday jacfar bin abi aalib oo runtii isagana ilaahay waafajiyey inuu xaqii haleelo walidaalik waxa weeye halkaana waxaa laga qaadanaya dadku marka ay isqabtaan dariiqa wanaagsanee qofka uu u sheegaya waa halkeeda laakiin qofku in wixii xaqu yahay uun runtii tilmaamo walidaalik ilaahay subxaanahu watacaala inuu khayrka waafajinayo qurayshi arintaasi aada iyo aada bay dhib u gelisay go-aan deg degay qaateen waayo camar binu caasoo dee ay aada iyo aad ka mid ahaa ficlan dadkii qurayshi ay ku faani jirtay oo insha allahu tacaala taariikhda xagga dambaynu ugu tegi doonaaye waxay arkeen in runtii muslimiintii awooddoodii xataa dowladihii jaarka ay kaga awood badanayaan dabeete go-aan bay soo saareen waxay idhahdeen go-aankii ugu dambeeyey waxa wey abaadaalib waa inaynu la kulanna abaadaalib bay u yeedheen waxay idhaahdeen inankaasi gacanta naga soo gelin waa quraysh hoggaankeedii oo dhan isagoo keliya u ka maqanyahy ama noo daa go-aan baanu ku qaadanay inankaa waxaanu ka yeelinay ama gacanta naga soo gelin haddaad doonaysa ninkaasi boqortooyo doonayo diyaar baanuu nahay hadduu doonayo lacag wax allaaliyo waxay qurayshi haysato ayaanu ku wareejinay marka adduun iyo suldad hantidii iyo baawarkii labadaba waanu siinayna ninkaa bal miduun ka keen wax walba diyaar baanu oo nahay ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina haadaa la shay-un cujaab miduun go-aan ka keen ilaahay keligii caabuda oo saddexdaa boqol iyo lixdankaa sana ee kacbadeennu kusoo caanamaalnay iska daadiya waxaanu aqbali karayna maaha ee intaasi uun go-aankeeda ka keen abadaalib runtii maalintaa culays bay saareen waa bashar buu ahaa isla markaa dee mu ahayn nin muslima ee ilaahayunbaa ku quweeyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam rasuulku uu tegey calayhi isalaatu wasalaam wuxu uhi ya bnu akhi da-deyda waad arkaysaa adduunkaygana waad ogtay runtii waxaa nin qiimo kule reerkiisa gudihiisa oo dee laga boqdo abadaalib oo dee furihii kacbada haya oo reerkiisa ku xidhan yahay laakiin wuxuu ihi maanta dee walaalkaybaad ogtaysa aanu u kala tagnay tanaasal buu yidhi waa inaad in yarun cala alaqal rasuulku calayhi isalaatu wasalaam de bal nimankii aynu meel dhexe iskugu dhimaadnay awooddeyda anigana iminka halkaa ma dhaafi kartee dib u yarag markaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam waa maalintii uu aada u ilmeeyey ee uu isiri wallaahi malaha maanta dee abadaalibna waa kaa leex waxa uu isiri markaa go-aanka si ugu dambeeya si aad abadaalibna culayska uga qaado wallaahi yaa cammi low wadacu shamsa calaa yamiinii waalqamara calaa yasaarii على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يحكم الله بيننا أو أهلك دونه hadday intay cadceedda soo qaadaan midigteeda saaraan oo dayaxana ay soo qaadaan oo bidixdeeda ay saaraan si aan diintaasi uga tago lan atrukahu xataa yaxkuma allaahu baynana aw ahlika duunahu ilaa ilaahay ama halkaa igu dila agtooda ama aan guulaysto oo diintaasi ay dadka gaadho mooyaane kama tanaasulay marka yaa abaa aalib haddii aad adigu jeceshahay inaad iyaga iga raacdo khiyaarkii buu siiyey rasuulku calayh isalaatu wasalaam idhab ya bnu akhi lan usalimaka ilayhim abada marka abaa aalib baa mar labaad buu soo kacay markuu arkay dee go-aankii rasuulku calayh isalaatu wasalaam soco sheeg sidaa doonaysa wax u sheeg adaan weli ku barbar taaganahay buu runtii abaa aalib ku yidhi walidaalik qurayshi markii arrinkaasi go-aankiisuu yimid ayaa nimankii reer bani cabdimunaaf maxamed bin cabdilaahi bin cabdilmudalib bin cabdi munaaf marka bn haashim bn cabdi munaaf walidaalia waxa weeye reer bani haashim de weynagalahab baa markaa tortorla oo markaa adduun haysto oo waa ka soo horjeeda reer bani cabdi munaaf waa awowgii afraad iyaguna waa kuwa moogtay dhinac ka raacay walidaalia waxa weeye ninkii ugu weynaa oo runtii yani ma garatay madcam bin cadi binu nawfal binu cabdi munaaf ayaa aba aalib de waa laynaga gar leeyahay haddaanad maanta qurayshi siday doonaysa aanad yeelayn dee go-aan ka qaado inankan qurayshi waxay doontaha ka qaadata wa ficlan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam hawshaasi ayaa ku soo korodhay waa xusid mudan ila dadku way ismaqlayeen bini aadamku waa bashar hugunka dadku way raacaan waxaa dhaa quraysh oo dhan baa hugunkeeda markaa ninkaa la odhan jiray abilahab inanuu dhalay oo aada u cadhaysanbaa intuu rasuulku calayh isalaatu wasalaam oo dee ilma adeeray ahaayeen oo ficlan rasuulku calayh isalaatu wasalaam ehelka kumuu dheerayn jirin ilaalintoodana wuu ku dadaali jiray ayaa yani aada iyo aada u cayay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo aada u candhuufeeyey rasuulku calayh isalaatu wasalaam isagana wuu habaarayo ilaahayow aydaada mid ka mid ah ku sallid baa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi ficlan dee ducada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo habaarkiisaba horey u arkeen oo in badan ayay runtii ogaayeen waxaa safar bay galeen abilaha baa hogaaminayey isagii inankiisii unbaa looga taag waayay inankan waxbaa haysta waxalaaliya wixii safarka joogay oo dhan baa isu yimid bal inankaasoo la ilaalinayo wixii wax alaab lahayay baa lagu ururiyey mar allaaliya markuu habeenku galo si ay u ilaaliyeen inankaa runtii uu dhalay abilahab oo ficlan waa ninkii rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu habaaray yani waxaa la yidhaahdaa xayawaan muftarisa yani waxa wey riwaayaadka qaarkood libaax bay ku tilmaamaan laakiin dugaag un baynu odhanaynaa ayuunbaa yimid wakti allaaliyo wakti uu qaatay isagoo siduu u qaylinayo u lahaa yani waxa weeye waan dhinto waa lay dilay u lahaa ayaa meeshii magarata yani dugaagii baa qaatay aharkiisa meel allaaliya meeluu ku dambeeyey walidaalika abulahab ayaa markii dambe uu soo noqday calaacalkiisi wuxuu lahaa horaan u ogaa in runtii habaarka muxamed oo runtii baxayo waxaa xusid mudan caqbata binu abi maciid iyo abuljahl ayaa iyagu runtii si gaara waxay ugu heshiiyeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam in runtii ikhtiyaal ay ku sameeyaan si hoose ay u dilaan walidaalik abuljahl ayaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam maalintaa uu u soo qastiyey waxaa la dhaha rasuulku kacbada ugu yimid isagoo aada u cadhaysan oo ficlan dee quraysh way hubaysnaan jirto ninkuu warankiisa iyo gaashaankiisa iyo leebkiisa wuu sidin jiray qofku walidaalik nebiga calayhi isalaatu wasalaam buu dhirbaaxay isagoo u raaciyey shay uu sitay oo aanu rasuulku markaa iska arkayn looma ogolayn rasuulku calayhi isalaatu wasalaam kufuu aydiyakum waaqiimu salaa rasuulku inuu dagaalamo looma ogolin ilaa inta ay diinta xoogaysanayso gacmihiina dib u laabta oo salaada ooga oo diinta dadka ugu yeedha leanna waa tiro kooban hadday dagaalamaan intoodaba waa laga guulaysanaya ilaa islaamka caqli iyo xikmad ayaa runtii la doonayaa shahaadadu yani waxaa weeye ixda alxusnayeyn waa labada xusnayn mid ka mida laakiin qaaye maaha qaayadii diintu ay ma garatay yani ay ku inkastoo wadamada muslimiintaaba runtii dee sida maanta ay wax u khaldameen wadamada muslimiintaa gudahooda aanay shahaada jirin ee ay tahay yani marka gaalo la dagaalamayo haddana iyada laftigeeda khaalid bin waliidba ilaahayow aan noqdaa ninka ugu horeeya ee dhinta ee shahiida war waxaad tidhaahdaa buu yihi khaalid bin waliid ilayn ilaahay adigoo noolbu waxba kugu fali waaye adigoo dhintay ilaahay waxba kugu fali maaye waa caqligii saxaabada ilaahayow hadday ii khayr badan tahay inaan shahaadada helaa aan shahaado qaato haddii ay islaamka u khayr badan tahay inaan sii noolaadaana aan sii noolaado ereygaa ku dhe ayuu magaratilaha khaalid binuud radi allahu canhu yacni waa fahamka ereyada yani siduu u tilmaamayey khaalid binuud radi allahu canhu almuhim rasuulku wuu dagaalami karayay waayo waxaanu dee horeynuu sheegnay xagga dambena waynu ka sheegi doonaa cumar binu khadaab markii uu ka warramayey wuxuu hi qof bini aadmiya oo qoraysh ka mida quwada cumar wuxuu ahaa dadka marka uu faraska fuulo lugihiisu dhulka ay jintami jireen nin dheer oo xoog badan oo tababar badan qabuu ah musaaracaadka dadka loogu yeedho ee runtii meelaha lagdintu ay ka socoto malaha dhallinyaradu sabaaxadday garanayaane ayaa ayaa ayuu iman jiray oo loogu yeedhi jiray khaalid magarat cumar bin khadaab radi allahu canhu walidaalik cumar maruu ka warramaya wuxuu yihi weli qof bini aadmi oo salaamay gacanteeda dib umuu leexin ilaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam marka rasuulku awood buu u lahaa inuu jawaabo laakiin dacwadda wakhtigii ay maraysay baan loo ogolay rasuulka calayh isalaatu wassalaam nabarkii baa rasuulka gaadhay aada buu u caayay nebiga calayh isalaatu wassalaam sidii baa rasuulku calayh isalaatu wassalaam isagoo ka murugaysan waayo qofka bini aadamkii markaad jawaabto dareenkaagii baa soo noqonaya qof markuu ku dulmiyo haddaad jawaabto yacni reliif buu qofku helaya laakiin waxa weeye haddaad asturato oo runtii dhib baa qofkii ay ku haynaysa walidaalika nebigu calayh isalaatu wasalaam isagoo murugaysan buu meesha ka tegey xamse binu cabdilmudallib markaa waxa la dha gabadh beni jadcaan la odhan jiro meel sare saaran ayaa arkaysay markaa xamse wuxuu ahaa nin dhallinyara oo runtii fardafuula aada looga jeclaa runtii quraysh gudaheeda wuxuu ahaa dadka aan ogolayn waa maruu dagaal ku jirayo maruu shaqaynayo walidaalika waxa weye inta badan wuu ugaarsi tegi jiray oo faraskiisu muu fadhiisan jirin iyo isaguba markaa isagoo ugaarsi tegoo soo noqday ayaa dadkao dhan buu salaami jiray oo nin runtii maxbuubka ah dadka gudahoodu ah islaantaa min beni jadcaan buu maxaad iga salaami bay tiri maanta haddaad og tahay inankaad adeerka u ahayd wixii abuljahaal ku sameeyey faraskaaga sidaa umaad erideen bay ku tiri wa ficlan xamse markaasaa darankiisii isbedelay waxa la dhaha faraskiisii sidii uu sii waday buu isa soo taagay kacbadii marka qabaa'il bay dadku u fadhfadhiisan jireen abuljaal oo reer beni makhsuum oo reerkiisii marka qorayshtii kalena meesha ay wada fadhido marka intuu soo degay unbuu waxa la dhaha wuxuu ku dhuftay qowskiisii atashhtumuhu wa ana calaa diini marka waxa la dhaha masaafad aada u dheer laba nin oo labada ninba aada u xoog badan bay ahaayeen laakiin gacantiibuu kaga horeeyo masaafad buu dhowr goor isrogay abuljaal markaasaa wejigiisa uu dilaaco dhiig badani ka yimid reer bani makhsuum wixii meesha joogaa nin walba galkii seefta ka saar si uu la dagaalamay xamse binu cabdilmudal dacuuhu faqad shatamtuhu ibnu akhiihi marka abuljaal nin aada u caqli badan buu ahaa wuxuu hi war anaa ka gardarnaaye waayo ma waxay isleediin haddaa xamse la dagaalantaana ma aadishaan makaa joogi doontaan buuri laanna maka dee waa laba saasay iskugu wada naban yihiin oo ficlan dee waana isku reer sii dhow bay ahaayeen reer beni maqsuumiin reer beni haashim isla markaa isku rag bay ahaayeenoo dagaalkoodu dee waa dagaal qurayshi ay ku dhammaanayso ayuu ahaa war anaa ka gardarnaa buu yidhi oo inanku adeerka u ahaa sidaa ka yeelay iska daaya dabeete waxa la xamse bin cabdilmudalib ayaa halkaa ku islaamay waana nasrigii ugu horreeyey ee uu helay rasuulku calayhi isalaatu wassalaam intaasaynu kusoo koobi doonnaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu